kulankaas xog waraysiga iyo siyaasadda xaqiijinta ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana kulankaasi goobjoog ahaa wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka xubno ka socday wasaaradda caafimaadka maamul goboleedyada dalka agaasimayaasha iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka agaasimaha waaxda horumarinta shaqaalaha iyo tababarada wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen calasow ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ujeedka kulankan sharcigaas oo ah qaabka shaqaalaha caafimaadka loo howlgelin lahaa ama loo shaqaaleysiin lahaa ayagoo u marayaan ama loo sameynaya habraac sax ah oo qof walbana si transparency ah uu noqon karo xuquuqdiisa uu ku heli karo soomaaliya markii laga hadlayo arrimaha health work forciga waxa uu leeyahay duruufo kala gedisan dabcan meelo badan warbixin laga sameeya ad aragteen way kamid tahay in shortage uu jiro ama nambarka ahaan ay yaryihiin haddana shaqaalihii oo yar cagsigeedana shaqa la-aantuna ay badan tahay haddana waxaa la yidhaahdaa magaalooyinka waaweyn ay joogaan isna goboladii aan ay ku yaryihiin shaqaalo qualified ah oo bixin kara adeegyada loogu talagalay sidaas darteed ka wasaarad ahaan waxaan isla garanay in juhdi badan la galsho tiirka shaqaalaha caafimaadka kaasoo loo arko in muhiim gaar ah uu yahay adeeg bixinta caafimaadka dowladnimada waxaa asal iyo aasaas u ah inay jiraan shuruuc iyo nidaamyo wax hagaya haddii shuruuc ay jirto nidaam uu jiro waxaa fuudaanaysa marka dhaqangelintiisa hadba si uu ku bilaabmo problemana laakiin in meel aasaas ah ama dib loogu noqdo inay jiri karaan ayaa laga maarmaana dhanka kale agaasimaha waaxda caafimaadka guuda ee wasaaradda caafimaadka mukhtaar cabdi iyo doctor maxamed cali xuseen agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka hirshabelle ayaa si wada jir a uga hadlay madashaa waxaan is leeyahay maanta waxaan joognaa maalin aada u ah muhiim maalin aan rabno inaan diiradda saarno siyaasadda shaqaalaweynaha caafimaadka taas oo maxaa la noqon doonto aasaas ama gundhi ku noqon doonto sida aan rabno inuu u ekaado shaqaalaha caafimaadka agaasimo calisow ayaa sharaxay sheegay baahiyaha jiro iyo sidoo kale waxyaabaha laga filayaa in siyaasadani inay keento shirkan maanta muhiim uu nooyahay ka dowlad goboleed ahaan haddaan dhahno sababtoo ah waxaan ognahay baahida ka jirto non civil servantageal policyada oo hadda oo baahida ka taagan oo in aada loogu baahan yahay waxaan rajeynayaa inaan insha allah aan input badan aan kusoo darno waxaan markhaati ka nahay dhammaan markaan fiirino shaqaalaha ka shaqeeyo qeybaha kala duwan siiba kuwa primary healthiga ka shaqeeyo inaan arki karno sometimes one project shaqaalo ka shaqeynayo oo different u kala shaqeynayo haddii uu imaado aysan jirin sax wax ah oo grievance mechanism qoran oo wax lagu kala saari karo marka waxaan rajeynayaa insha allah inaan input badan aan kusoo dari doono maadaama aan fiilka ka imaanay oo wax badan oo caqabadaha aan la kulanay